marki lagu sheekayo waa arrimo bulshada iyo weliba bilaantiyo kugu jarana kaalin fayla sannadoogii damba soomaali iyo weliba ku dareere ololalka dhireeya wadeegaanka si korlanka qaada bilicda iyo hagaajiyowka cimlada si lanku hortaga nabad guurka haddaba ma ataa doorka bilaantiyo ku qaadado koranga dhireynta deegaanka maadaama bulshada kaalin weynyo kaleeyinga xabiibo xuseen cali oo ku mid ee gabdho ku noola magaalada baydhabo iyo ku hadali doorka iyo ku qaadadu koranga dhireynta deegaanka quruxda deegaanka waybahay walaba waa meelare dhirtu taaseyna haddii dhirto oo neeluguri wayba waa meeli wayba ka dhiyaase filodoro iyo walaasiya ka dhiyaasa deegaankana micinaasha walaan weelo wayba waa dhirtu dhirta hadila oo dhirta la xaalafi wayba waa meelo qaabtori walaase kooyas dadkii maganoolada koran oksijiin feelanamay ku halow kastoo carqalad iyo oksijiinka kasheyna galaas caafimaad hesheeye hobilan fiiriyona manfayla wayba bulshada oona dadka dhirta guriyaan wayba arfadayihiin dhirtaasee isku dhaafananba ilaahay irsaagti sidii kaalafaday weydo dhirta xaalafiintii ay dhaafay doorkiioo balaanta ka qaada koran doorshay wayba waa intii wacyigelin iyo walaashay la suubi saas darteelay kugu qayb qaadada koran yoona xilligii hore wayba waa gabdhowal saas ee oonay aqoon een lahaayeen ma jirta laakiin hadda maasha allah qof kasta oo gabdho hadda deegaanku noolaan maasha allah iyo xilligii jaahiliyadii way ku bahayay maasha allah hadda maamooyinka xataa ku qayb qaadahayaan qayb fele ku qaadahayaan haajaran aniba ku mid ahaa qofka dadka ku qayb qaadaday dhareynta oo meelasay ah kaasay oo hadda deegaanka iyo quruxda iyo onay taasay ku qayb qaadahay waayo xilligii mareydii wal usaas lin fahansanay male hadda maasha allah tiimbayna oo haduuna oo xaaladaasi uun ka shaqeeyahayna gabdho soomaali walaana daroowmayba waa khaasatan reer baydhow soomaali ahaan madilaha kutaw reer baydhow khaasatan wayba lahaa walaay quruxda deegaankiin ha saara faday ogsantiina karaamada korkiinga ka jirtee gabdhow habaha inta tiimka un iska naganag wayba quruxda deegaankan walaha saaro wali kale shal ogsanin ay habahoylaamaa hooye xaawo xasan iyo ankabaaqdii bilaanto kale iyo dorfayliyo ku qaadanga dhireynta deegaanka xaawo xasan marka wayba ku mid ahaa hooyooyinka oo magaalada baydhabo ku mid ahaa way muhiimada yeelaata wayba guriga hadii guri xaafada iyo guryo kulli hadii oo laka abuuro dhirto guri qurux badanga nagadee meel handala xiiso koro magaalo qurux badanga nagadaas magaalada saas dartiiba wayba soomaalida anka baaqay hooyooyinka in iyo dhirta beyradan iyo anka baaqay gurya iyadan ku qurux baranye saas dartii marka geedo saasa marka hada waltarshe hada la ogaadi hada la fahmi saas dartii marka hada geedoy saasa lan abuurdahay lan qiimayahay wayba ku qaado koraana guri walba haddii oo saasayti dhirta lanka suubi oo lan abuuro mayba nagadee gurigaasaydi guri qurux badan ka nagadee ugu dambeyn nuurta maxamed iyo dhiniga kiishayee tilmaantii faa-ida yeelata dhireynta deegaanka iyo bilaanto sidiion ku qeyb qaadadayanga dhirta way baletaa muhiimad eedan weyn madaada fiirada dhinaha quruxda iyo weliba saweel baadan fiirada sidoo kale deegaanka quruxdiis iyo guriga iyo meel walba sidoo kale beero dhirta waybanyataa muhiimad eedan weynanilata saas oo kale geedo iyo weliba iyo weliba xoolo madaa fiirada dhirta ka nooliin baniaadanka saas oo kale oxygen iyo weliba qurxanata sidoo kale dhirta waybalataa soo jiidasho iyo weliba deegaanka quruxdiis dhan muhiimad eedan weynanilata markii hore horta salisha sida lawaad ogsiye majarajarna meellaaka dalxiiso laakiin hadda mayba aragaase meel walba oo beereta oo laaan dalxiisahay saas oo kale owlaadilka dheelsiyahay dadweynaha taaka dalxiisahayan jawisho ka bedeladaya taas wayba sababtay dhirta quruxdiya iyo weliba deegaankii oo bilaantiya anta badan qayb ku ee arrimo horumarinta bulshada welibana jare gabdho badan oo ku tirsan ururada undoodow arrimo deegaanka